amiira cabdulaahi waa gabar isticmaasho baraha bulshada maxkamada gobolka togdheer ayaa ku rida xukun laba sano ah iyadoo lagu eedeeyey aflagaado madaxda sare ah waxaanay u baxsatay magaalada garowe sida ay u sheegtay v o eda iyadoo maamulka gobolka togdheerna ay sheegeen inay ka baaqsatay inay timaado maxkamadda si ay isaga difaacdo eedaha loo soo jeediyey waryaheena qadar maxamed cakule ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa
amiire cabdulaahi cali waa gabadh ku dhalatay magaalada burco islamarkaana degganayd isticmaali jirtayna baraha bulshada sida ay u sheegtay v o e amiira waxa ay kala soo hadashay v o eda kala soo xidhiidhay magaalada garowe iyadoo sheegtay in magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ay ka baxsatay kadib xukun maxkamadeed oo lagu riday iyadoo aan goobta joogin sida ay sheegtay waad mahadsantahay walaal khadarow garowe waxaan u tegay walaalo xukunka igu dhacay anigoo ka cabsi qaba in lay xidho maandaamo aan markii hore wax ma garanaysaa aragtiya aan layla wadaagin aan laysoo wargelinin markii xukunku igu dhacayna aan hal qof xabsi gelaya oo la xidhayo markaa cabsi darteed baan garowe u tegey amiire cabdilaahi shire ayaan geesta kala weydiiyey iyadoo xogaha v o a soo gaadhaya oo sheegaya in amiira loo yeedhay iyadu ku tilmaantay waxba kama jiraan
walaal ma jirto maxkamad layga yeedhay oo aan anigu iman waayey waayo intaan lai yeedhay oo laygu yeedhay maxkamadda maan diidin anigu markaa taas may baan leeyahay walaal wax jira maaha dhinaca kale amiire cabdilaahi cali shire ayaa u sheegtay v o a in talwarshaheeda ugu dambeeya uu yahay codsi ay u gudbinaysa maxkamadda iyo bahda garsoorka gobolka togdheer iyadoo ku halqabsatay in labadii bilood ee ugu dambeeyey oo keliya ay isticmaalaysay baraha bulshada wax fikirana aanay ka haysanin sida ay ku dooday dhibaatada ka dhalanaysa waa runtaa walaalo faamilkayga waxaa degeeya burco waana jeclaan lahayna faamilkayga dib ula midoobo waayo farxadoodaan bartay weliga meel kale kumaan noolaanin waana jeclayna faamilkayga ku noqdo walaal waxaan codsan lahaa in xukunkayaga dib loogu noqdo maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in xukunkayaga ay dib ula laabato maadaamaana goobjoogna ahayn aanay dignina na siinin waanad maadsantay khadara walaal waa run walaal aalada youtubeka waa ku cusubahay waxaana isticmaalaya muddo gaadhaysaa hadday ugu badato laba bilood iyo badh geesta kale guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim oo khadka telefoonkan kula xidhiidhay ayaan weydiiyey sababta inantaasi xukunka loogu riday iyo waxa lagu eedaynayo khadar kulow aad iyo aad baan ku salaamay walaal aad iyo aad baan umahadsan tahay su-aalahaas runtii aad iga weydiisay aninka arinta inanta amiira khadarow marka hore sidaad og tahay waxaan leenahay waxaan nahay dowlad nidaam iyo sharci iyo kala dambayn iyo dastuur leh qof kastoo muwaadinana wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay xuquuq buu leeyahay dadka dalka uu ku leeyahay inantani runtii waxay ku kacday faldembiyeed lagu eedeeyey ilaa saddex jeer ay duubtay wax ka baxsan anshaxa iyo nidaamka dowladnimadeenna iyo qaranka taasoo ah ay ku celcelisay nin gabyaya oo caytamaya oo madaxweynaha qaranka caayaya habaaraya oo runtii dee qof damiir leh ama qof muwaadina ama qof dee caqli leh runtii uu maxay ahayd inay dareemayo in ay dembi tahay kiisna uu ku gelayo sidaa darteed waa loo digay dhowr jeer laakiin waxaad moodaa runtii inay ka dhay adeegtay sidaa darteed ayaa lagu eedeeyey eedeyntana de sharci ayaa qofka loogu leeyay markii la eedeeyo inuu yimaado oo loo yeero inuu yimaado laamaha amniga bilayska iyo garsoorka inuu yimaado sidaa darteed amiira de may iman wayna baxsatay waana la waayey sidaa darteed ayaa xukunka ugu dhacay qofkana haddii la eedeeyo maqanan yahay dee sharcigu wuxuu qabaa in maxay ahayd inay xukunka isagoo maqanaa lagu rido dhinaca kale guddoomiyaha gobolka togdheer oo aan weydiiyey yeedhmada ay tilmaantay in aanay garsoorka iyo ciidamada booliska midna la soo xidhiidhin amiira ayuu ku tilmaamay khadarow tan kale inanta ay tiri layma yeedhin sidaan warka ku hayo ama laamaha dee amniga ay sheegeen in loo yeeray oo layidhi kaalay maxay hayteenay qaybta bilayska si aad maxay hayteenay eedaynta laguu soo jeediyey dee aad iska difaacdo ama aad maxay hayteenay aad xaaladda aad uga jawaabto in arrinkaasi laguu eedeeyay inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay bilayska way waayeen waxaa xigtay way baxsatay marka sidaa darteed iyada uun dee garowa ka soo hadlaysa ayuunbaa la arkay oo maxay hayteenay cabanaysa marka waxaan odhanayaa haddii ay inantaas ayna dembi lahayn waa inay timaadaa laamaha amniga iyo garsoorka oo ay iska difaacdaa eedeynta loo soo jeediyey ugu dambayna guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi waxa uu sheegay in haddii aanay amiira wax dembiye lahayn xorriyaddeedu ay noqonayso mid loo soo celiyo balse ay ka horrayso in ay timaaddo iskana difaacdo garsoorka hortiisa eedeymaha loo jeediyey arrinkan ama faldambiyeedkan dee qaranka ayaa dhibana ka ah dee hadday inantu ay leedahay ay tirsanayso cadaalad darro dee waa inay waa la eedeeyey in ilaamaha amniga iyo garsoorka ay hor timaado hadday ma garanaysaa ay leedahay waxba laguma leh halkaasay ka caddaanaysaa haddii aan waxba lagu lahaynna dee waa waxba laguma labayaa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa